فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي معيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhowaxa waraysiyada oo hadahan oo kale ad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allah qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah qayb ka mid ah badda soomaaliya oo la sumeeyey iyadoona boqolaal kun oo kalluun ah meydadkooda lagu arkay xeebaha dalka qaar yaa ka dambeeya in la sumeeyo lana baabi'iyo qaar ka mid ah noolayaasheeda waxaan idiin soo gudbi doonnaa wasiir ka tirsan dowladda federaalka oo gacantiisa ku soo duubay kana warramaya dhibaatada loo geystay noolaha baddeena ayax ku degay beero ku yaala tuulooyin hoostaga degmada bu'aale ee jubbada dhexe maxaa ka jira inuu khasaaro u geystay beeralaydaas halkee ayaa hadda lagu sheegay ee uu ku wajahan yahay waxaad dhegaysan doontaan nin beeralay ah oo dagaal adag la galay ayaxaas kulan dhex maray mid ka mid a beelahadaga gobolka hiiraan iyo sidoo kale walaayada islaamiga ah ee hiiraan maxay ka wada hadleen waxaad dhegaysan doontaan qodobo laga soo saaray kulankooda iyo hadalladii ay halkaas ka jeediyeen mas-uuliyiinta walaayada sidoo kale caawa inta uu barnaamijka socdo waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa sheekh xasaan xuseen oo ka hadlay mowduuc muhiim ah kuna saabsan cilmaaniyadda dahsoon ay wadaaddaha qaar isticmaalaan maxay tahay cilmaaniyadda dahsoon sheekha ayaan idiin soo gudbi doonnaa oo si kooban uga hadli doona inshaa allah mid ka mid a laashimiinta soomaaliyeed oo tix ka tiriyey dagaalkii xaaji cali ee shabeellaha dhexe meel u dhow ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ah tixdii uu ka tiriyey dagaalkaas ayaad caawa dhowaxa ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan idinkugu soo gudbi doonnaa u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhowaxa waraysiyada oo dhammaystiran waxaa idiin soo wadnaa qodob ku saabsan anyax ku degay beero ku yaala tuulooyin hoostaga degmada bu'aale ee jubbada dhexe balse markaan qaybo ka mid a badda soomaaliya ayaa la sumeeyey iyadoona boqolaal kun oo kalluun ah meedadkooda lagu arkayo qaybo ka mid a xeebaha badda soomaaliya xeeba ay ka mid tahay midda magaalada muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu arkay kalluun aad u badan oo dhintay oo ay soo caarisay badda kalluunkan oo boqolaal ahaa ayaa u badnaa kuwooda dhallaanka ah waxaana sawiro laga soo qaaday lagu baahiyey baraha internetka wasiirka warfaafinta dowladda federaalka maxamed cabdi xayir maaree ayaa gacantiisa kusoo duubay muuqaal lagu arkayo boqolaal kun oo kalluun ah oo daadsan bannaanka badda kuwaasoo sida la sheegay la sumeeyey waxaana kalluunkan uu daadsan yahay sida la sheegay dhowr kilomitir taasoo fajac iyo naxdin badan ku abuurtay soomaali badan haddaba wasiirka oo ka hadlaya arrintan sidan ayuu yidhi saaka saaka aniga iyo xildhibaan cali oo u kallahna inaan waxoogaa oo badda tagno waxaan la kulannay arrin runtii yaab leh oo ah in wax u eeg malaygii badda ku jiray in la sumeeyey ee yaryaraa ee dhalanayey oo markaas halkan halkan maydkiisii uu sidaa u yaallo sidaa u yaallo xeebta oo dhan malaygii yaryaraa ee badda ku jiray waa la sumeeyey waa la sumeeyey ool xeebta saas waaye waa maxamed cabdi xayir maareeye iyo cali xildhibaan cali ganay aynaya la kulmay arrintaa runtii mucjisada ah calowxumada ah ee badda kalluunkii ku jiray ee yaryaraa la sumeeyey arrin xun ah kaasi wuxuu ahaa cabdi xayir maaraya wasiirka warfaafinta dowladda federaalk badda soomaaliya waxaa si sharci darro ah u kaluumaysata maraakiib aad u badanna oo ay leeyihiin reer galbeedka waxaa sidoo kale jira maraakiib badanna oo ay leedahay shiinaha kuwaasoo ay u fasaxday dowladda federaalka inay siday rabaan u xalufiyaan kalluunka badda iyadoona arrintaas uu warbaahinta ka hor caddeeyey wasiirka arrimahaas u qaabilsanaa dowladda federaalk faarax qare oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegayaa in afar iyo labaatan kunteenar oo sunta haraadiga niyugleerka ah lagu soo daadiyey xeebaha soomaaliya waraysigana uu bixiyey bishii nofembar ayuu siiyey alfurqaan ha arrinta kunteenarada waa arrin la wada ogyaha laakiin anaga hay-addan inta u rajiistaraysan ay soo ogaataan kuu sheega oo xeebta taalla waa tahay labaatan iyo afar konteenara xeebta la soo tiri minzayla ilaa raaskaan doona oo maxay yihiin marka
hadda waa sanaadiiq waaweynoo xirxiran waayo waa garta marka in la furay u baahan tahay iyadoo laga taxadirayo qalabka la haysto waxaa jira waxaa laga yidhaha kuwa nuclear haraa nucleara inay ku jiraan laga yaaba oo khatara oo haddee waad ogtaa uumiga kasoo baxaya beta gama iyo mataqaan alfa oo khatar dadka ku ahaa jira marka waxay u baahan yihiin in laga taxadiro qalab isbishaala mataqaan la raadsho ma baarteen marka wadamada laga keenay iyo cidda ee konteynaradan kusoo daadisay badaheenna maya maya waa laakiin nambaray qotaan iyo waxaasaan qornay moogiye ma naqaano meesha laga keenay iyo war war badan waa qoran waa haynaa laakiin inta dukumentigaas qoran xaqiiqadeedu la eg tahay xoogaa shaqo kale u baahan muddadii aad ahayd taliyaha ciidanka badda miyaa la soo daadiyey mise kadib daadiskan wuxuu bilowday dowladdii markay meesha ka tagtay jurbadii waa bilowday aniguna taliya ciidan badeed waxaan ahay siddeetan iyo labadii maalintaas cid badayna u hawoo karta ma jiro xoog weynaan lahay hadda marka cabdullaahi yuusuf shariif yimid ayaa la iga dhigay markale laigu xesha taliya ciidanka badda ciidan bad ma jirna asaas baa laigu yiri waana asaas muddadaas ka horay socotay maxaa jira le waxay bilaabatay sagaashankii weliba markii dowladdu ay joogtay lugta sii saxaysa ayaa lagu bilaabay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamij ka dhow waxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa waxaa idiin soo wadnaa qodobo ay ka mid yihiin kulan ballaaran oo walaayadii islaamiga ay hiiraan ku dhex maray walaayadii sidoo kale mid ka mid a beelaha dega gobolkaas balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada dhexe wararka naga soo gaaraya deegaano hoostaga degmada bu-al ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa ay sheegayeen in halkaas ay gaareen ayaxii maalmihii lasoo dhaafay ku degayay deegaano kamid a soomaaliya ayaxan ayaa sida la sheegay waxa uu ku degay tuulooyin hoostaga degmada bu-ale waxaana uu ilaayo hadda inta la xaqiijiyey ku degay islamarkaana saameyn ku yeeshay khasaare ba-aanna u geystay saddex beero waaweyn kuwaasoo sida la sheegay ku tacbanaasisinta ninkan idinku soo maqan waxa uu ka mid yahay beeraleeda ku sugan halka uu ku degay ayaxaan wuxuuna sheegay in saacado xiriir ah ay la dagaalamayeen anaga magacayda cali isaaq sambul ala dhaha cali isaaq sambul halkay ku sugan tahay waxaan ku suganahay tuulada duqyo korkeeda meel aadan habashow dhahan waa kasoo oo shalay cayayaxaga wuxuu ku degay tuuladan duqyo iyo qarri intii u dhexaysa waa laga kaciyey ilaahayaa ka kaciyey waa loo soo gurmiday bu-aa looga soo gurmiday waa laga kaciyey ilaahayaa ka kaciyey laakiin saddex beerood baa dhulka dhigay oo la tegey beeraha halkay ku yaalaan beeraha wuxuu ku yaalaan qarri iyo duqyo meel u dhexaysa degmadee hoostagan marka tuulooyinka hadda aad sheegayso tuulooyinka qararey iyo duqey waa hoos istagaan bu-aala agteeda wey waaba bu-aala waa gartay gobolka bu-aala hoos tagaan goormuu idin soo gaaray marka anyaxa goor adaga toddobadii saac iyo barki oo duhurnimo shalay iyuu ahaa goor adaga toban saac iyo bar markii aheedee ilaahayaa ka kaxiyey wuxuu aaday nasariye iyo dhulkaas webigii dhinacaasa u gudbi muxuu khasaare idin geysta marka saameyn ma idin ku yeeshay khasaaray usii geystay hadda waxaa la sheegay beer gedigaas ee oo webi korkiisa eh iyo saddex beerood oo qariray soonahan webigi bay xaggiisa eh saddexdaas beerood baa u dhib badan inta inta kale waa loo soo gurmiday buulooyinka magaalada bu-aala waa looga soo gurmiday hataa nimanka maamulka eh waa usoo gurmideen ilaayaa ka kiciyey adiga dab iyo xabado iyo qiiq iyo waxyaabo saas ah ayaa looga kaxay ilaahay ka kaxay gartay marka beeraha uu yacni uu cunay maxaa ku beernaa sisin haye gelley ma taabanin beertii gelley aheeday ma taabanin laakiin sisin wixii aheeday dhulkuu dhigi saddexda beerba hisin miyaa ku tacbanaa saddexda beerba sisina aheeday saddexdaba dhulkuu dhigay shanta beerood sisina aheeday waa laga kaxiyey ilaahay ka kaxiyey laakiin aad ba looga gurmuday bu-ala looga imaaday hadalkaaga waxaan u fahmay markuu eh, anyax halkaas kusoo degay in shanta beerood uu ku dega laba ka mid ilaahay uu ka badbaadiyey laakiin saddexda kaleeto uu la degay ahe waa gartay marka asalkiisa hore halkee idinkaga yimid asalkiis hore wuxuu ka imaaday baadidan kor ahoo qajaaquri dhahano oo hawaalwaaray dhahano oo gaaldil dhahano kor buu ka imaaday oo dhankaan waa beri xaggiisa eh qorxadhac ina wuu u dhaafi nasari xaggeeda iyo soona afmidow xaggiisa u dhaafi deegaano kale ma jiraan Marka- marka uu ku degay beero kale ku degi maya shantaas beerood oo dhantii hadda aniga maantadan aan tegay aniga shantaas beerood saddexdaas beerood oo sugi laqi saddexdaas beerood oo laga kaxiyey waxyaabahaas maantaaba tegay lugtaan ku soo maray haye marka adiga dad badan ayaa ku dhegaysanaya oo idaacadda alfurqaan ayaa ku wareysanaysa Een, dadka ku dhegaysanayana waxaa laga yaabaa inay mar waliba dhegtooda ku hayaan ayax ayaa soo guuraya ayax ayaa idinku soo socda marka idinkana waxaad sheegteen in ilaahay kasukow aad iska kiciseen marka maxaa hadda tale ah oo isleedahay waa lagu kicin karaa oo aad dadkaas u sheegi kartaa ilaahay maqaadir ilaahay unbaa horta kicin kara ilaahay unbaa kicin kara ma ogey waxa haddaad ayaxaga hadda adig aragta ge- geedahan xambashooda iyo isiga isigaa badan ilaahay unbaa waxa kasta horta walwaali kara laakiin hadda midkaan hadda dhaafay oo ma ahee midkaan hadda arribow lagu sheegay kaasa hadda walwalkiis iyo waxyaabo saas ah qajaaquri iyo soono dhururey iyo soono aadan nuugaaw lagu sheegay kaasa hadda noo daran ma ogey kan hadda waaba gudbay waa tegey oo mid kale ayaa idinku soo food leh miya sida aad maqasheen ah waa midkaan hadda fooda lagu soo hayo fooda soona saakowba qarka u saaran saakowba qarka u saaran yahay waxaaba hadda gurmud laga sameeyey tuulo dabgal dhahano waa laga kacay baaburuu ka tegeeno wuxuu aadeen raama waransa ajaaqor ururey ilaa aadag noogaw yuu la aaday hadda oo ka hortag ahaan eh si beeraha looga garbay haye ilaahay ka garbiin kare ee hadda waxaa la sheegay dhulkaas inay saddex baabuur baheen oo dhulkaas la aaday haye si anyaxa loo kiciyo xabad waa laga kicin karaa un oo qiiqena waa laga kicin karaa jirgaan la garacayina waa laga kicin karaa ilaahay unbaa kicin karaa laakiin adiga tacaal un weyn رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuwaxa wareysiyada qeybihiisa hore ayaan ku wada jirnaa waxaan idiin soo wadnaa oo aad dhegaysan doontaan sheekh xasan xuseen oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo ka hadlay mowduuc muhiim ah kuna saabsan calmaaniyadda daahsoon balse markaan degmada buuq aqable ee walaayada islaamiga ee hiiraan waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay kulan ballaaran oo u dhexeeya walaayada islaamiga ee hiiraan iyo sidoo kale beelaha makane iyo maade oo ka tirsan beesha jareerweyne kulankan ayaa wuxuu socday muddo toban maalimood ah waxaana barbar socday dowla diini ah oo loo qabtay beelahaas ee kulanka la yeeshay walaayada kulankan ayaa markii uu soo gabagaboobay kadib waxaa ka soo baxay dhowr qodob oo laisugu soo ururiyey muhiimaddii uu ku saabsanaa kulanka waxaana halkaas ka aqriyay mid ka mid a nabadoonnadii ka soo qaybgalay munaasabadda ujeedo shir wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo beelaha makane iyo maadle kadib kulan dowro sharci ah iyo wadatashi isugu jiray oo qaatay muddo toban maalmood ah kulankaasoo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo beelaha makane iyo maadle wadatashi dheer kadib waxaa ka soo baxay bayaan kaasoo ah qodobadan soo socda kow in beelahan ay xoojiyaan hirgelinta ku dhaqanka shareecada islaamka wax yar iyo wax weynba laba in ay ka baraa'a qaataan gaalada asalka ah iyo murtadiinta saddex in ay ilaaliyaan xuquuqda beelaha muslimiinta ah ee dariskooda ah afar in ay samci iyo dhaaco siiyaan wilaayada islaamiga ah shan in ay garab iyo gaashaan u noqdaan walaalahooda mujaahidiinta lix in ay ka digtoonaadaan dhagarta hay-adaha gaalada kana faa'iidaystaan dalaga beerahooda toddobo in ay ku tarbiyeeyaan ehelkooda diinta islaamka rag iyo haweenba intaas kadib walaalayaal sida aan baryahanba aan u fadhinay shirkaas wadatashiga ah ee qodobadan bayaanka ah ee diinteenna iyo caaqibkeennaba u wanaagsan uu noogu soo gabagaboobay waxaan u malaynaynaa haddii annagoo ka kooban beelaha maadle iyo makane ilaahay kheyr ha siiye culummadeena mujaahidiinta wilaayada gobolka hiiraan iyo macalimiinteena qiimaha lahaydba waxayna siiyeen cashare aad iyo aad muhiim u ahaa ama waano fara badan oo diinteena islaamka ah sida ay jahliga iyo mugdiga ay nooga bixin lahaayeen nuurkana ay noogu bixin lahaayeen inta aan maalmahaan fadhinay ama aan wada tashanaynay wixii aan ka wada hadalnay dhan waxay ahaayeen wax inoo shuraako ahaa wax shuraako inoo ahaa oo aan annagana qaas nagu ahayn ayagana aan qaas ku ahayn oo balse naga wada dhexeeyey oo maxay ahaayeen waxay ahaayeen sidii kor loogu qaadi lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ummadda walaalaha ahna ay garab isasiin lahaayeen waxaan marka aad iyo aad ugu faraxsannaha oon ilaahayna ugu mahad celinaynaa haddii aan nahay labadaas beelood inaan ilaahay oga baryayno mujaahidiinta meel walba ay joogaan allahuma ansur ikhwanina almujaahidiina fii sabiilika fii kulli makaan inuu ilaahay ku xifdiyo meel walba ay joogaan dadaalka ay ummadda islaamka ay u haayaan oo ay u taagan yihiin inay diinta islaamka kor noqotana inuu ilaahay garabkooda galo annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa in qalbiyadeena uu diinta islaamka ku xoojiyo waajibka maanta ayaga keliya kama saarna diinta annagoo dhan u laga saaran yahay balse kayrka waa lagu kala hormaray walaalaheena kayrka ay nooga hormareen ayagana ay noogu digayaan sida ay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ay dhaqankiisaba uu ahaa in ummadiisa uu kaga diga cadaabka jannadana uu usoo horseedo waxaan u malaynaynaa inta aan joognay wax dhaqaalo ah oo nala weydiiyeyna ma jirin wax dhaqaalo ah oo qabiiladooda ka keena nala yirina ma jirin wax culays oo dhaqaalo oo nala saarina ma jirin intaa ilaa waxaa nala kugu yeeraayey in nala ka badbaadiyo maalinta qiyaamo sidaan cadaabkaas ilaahay oga badbaadi lahayd oo nuurka iyo diinka iyo iimaanka ilaahay inuu nagu sugo annagoo mu'miniin ah muslimiin qaalis ah oo diinka ilaahayna garab istaagan una dagaalamayno una istaagno inaan annagana maalinkaas walaalaheen aan la qaybsano maxaa la dhihi jiray khayrka ay haystaan aan la qaybsano marka sida hadda bayaankan ku cad waxaan ilaahay hortiisa ku ballan qaadnay oo beeco la galnay walaayada gobolka hiiraan uu hogaaminayo waaligeena amiir guuleed waxaan ballan qaadnayna qodobadeeda halkaasay ku qoran yihiin baayacada aan galnayna waa baayacadii nabigeena caleyhi salaatu wasalaam maalintii ay reer madiine ay ansaar ay ugu imaadeen ay ugu imaadeen maka ay ugu imaadeen annaga walaalaheen wayna waceen diinta alle noo sheegeen wixii diinteenan ay ku horumari lahayd sharafkeena iyo cizzigeena iyo karaamana aan ku gaari lahayn ayay noo sheegeen waxaan marka annaga oo ilaahay kaga cabsanayno waxa naloo sheegeen wax xaq ah oo nala ku lahaa oo haddaan ilowsanayna naloo sheegay haddii aan ogeyna naloo nuuriyey inaan si dhab ah u qaadano oo ilaahay dartiis u qaadano ilaahayna aanqalbiyadeyna cabsida iyo rucbiga iyo adduun jeceelka inta kasoo jeediyo sidii aan walaalahayn annaga iyo ilaahay wuxuu dhabarkeena kasoo gooyeyba kuwa diinta alla u dagaalamo oo walaalahood garab istaago sidaan ku noqon lahayn annaga iyo waxaan ka mas-uulka nahayn aan ku baraarujin lahayn marka waxaan idinka codsanayaa oo anigoo inkastoo aan laigu talagelin inaan intaas ka jeediyo balse anoo fursaddan qaaligaa ka faa'iidaysanaayo mucaahadadii iyo ballantii aan halkaan ka galnay sidii aan oga dhaqan gelinayn dadka aan mas-uulka ka nahay ilaahay diinkiisana aan ugu gargaari lahayn wax aan diinka alle inaan qaadano aan ahayn oon gargaar iyo sharaf iyo cizi iyo karaamo aan ku helayna ma laha markaan dhabta usii hadalno annaga markaan iska sii hadalno dabcan way jiraan dad gobolka hiiraan nala degan oo qabaa'ilada kaleo nala midka ah waxa annaga laysugu kaayo soo xulay oo hal dowro oo annaga maadlo iyo makana ka dhexaysano loo kugu qabtay ujeeddada laga leeyahay waxaa weeyaan inaan annaga sideena kale dad beereley aan nahay dad dad dhibeed aan ahayn dad waxaan socdo oo adduunkan lagu kala rogaayo oo dowladda murtadiinta waxa ay kala rogaayeen aanan shaqo ku lahayn haddana aanan haddana usii muuqanin inaan diinkii allana haddana aan xoojino waxa nala ka rabo waxaa waa inaan diinkii ilaahayna aan garab istaagno sharaf iyo cizi iyo karaamo aan diinkii ilaahay aan ku gaaraynin iyo shareeca islaam aan ku gaaraynin oo kalena ma jiro inaan annaga gacanteena midigta aan ku qabsanno shareecada islaamka walaalaheen mujaahidiintana ballantii aan ka galnayna aan la qabsanno una diyaargarowno sidaan annaga laftiga nafteen u daahiri lahayn aan ku garab istaaginayn walaalahayn haadaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر intaas kadib qaar ka mid a waxgaradka beelaha makana yimaada ee beesha jareerweyne ayaa waxa ay balan qaadeen inay awfin doonaan qodobadii ka soo baxay kulanka dhex maray iyaga iyo sidoo kale walaayadii islaamiga ay hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله إلى بقى ما هذا كله واحد بدنا اعتقاسين أنا أقول هذا إن أيهن ظلم أم شركي سيدا لو برقات مسلمين تا مشركين تا كو متقنا يهود إيه أو نوع عصا إن وكبرني إن هذا ما هذا ولا إشكاله حتى صلاة مركز هراء سيان آمن سنين هذا سام أرقنينه واحد بلارن أو فايدة أم سيارقني إن تاس ولا كم هالسن tan kaleento ballamo iyo macaahidaan galnay sida ama diinta ama kitaabadaan kusoo aragnay waxaan si dhaba u qaadanay maanta marka toddobadii qodob oo laga dhawaaqay in aan si dhab ah u qaadanay aanan raalli ka nahay in toddobadoodaba mid kamid a aanan ka tegin awalan midka ugu daran qofku waa inuu shahiido waxaa annaga culammadeena hore ay ka gaabisay kelimatu shahiid sabab waana farti seke waana farti laakiin waxay ka reebtay shahiid laakiin macnaha shahiidka uu leeyahay qiimaha jannada dhowaantiisa ay leedaan baranay waxaan diyaar u nahay marka in aan noqono kuwa awalan shahiida oo ilaahay diintiisa ku shahiida in noqono waxaa kaloo ballan qaadaynaa haddii nahay beesha maadle iyo makanna meel kasta oo walaayada islaamka ay joogto nin mujaahid ah inaan gacan iyo garab iyo weyngelyo diyaar aan u nahay marka ballantaas aan qaadnay ilaahay oo markhaatina ka noqo ilaahu markhaati ka noqo arrintaas waa si dhabayna oo go-an tahay haddaan labada beelood inaan diinta ilaahay u istaagno wabillahi tawfiiq gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay oo hogaaminayey waaliga walaayadii islaamiga ay hiiraan sheekh guuleed abunabhaan wuxuu isna la hadlay beelaha uu kulanka dhex maray الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا الله سبحانه وتعالى وما هذا إشكاله allihii noo sahlay oo noo fududeeyey socoshada dowladu tobanka maalmood socotay dowlatu sacad bnu mucaad runtii waxay ahayd dowlo aada u qiimo badan ilaahay subxaana wa tacaalana na waafajiyey allihii sida nabadgelyada ah noogu dhameeyey baa mahad iska leh raggii culimada ahaa oo qeybta muhimkaa ka qaatay duruusta qiimaha badan bixinayey iyo qolyihii khudamada ahaa ee noo adeegayey ayagana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ajrigiina ha badiyo sidoo kale walaalaha reer maadle iyo reer makane meelaha kala duwan isaga yimid dalabka wilaayadoodana ajiibay muddadaana ku sabray dowladaas iyo kulankaa qiimaha badan oo wilaayada iyaga u dhexeeyey adinkana waxaan idin leenahay allah subxaanahu watacaala abaalkiina ha badiyo caaqibadiinana ha wanaajiyo meeshii aad ka soo tagteen iyo reerihii iyo caruurtii iyo xaasaskiina ilaahay subxaana wa tacaala wanaag ha idinkugu geeyo intaa kadib muhiimadda iyo muxuu ahaa dowlada qiimihii ay lahayd in badan waa laga hadlay ragga culimadaha baa ka hadlay ujeedka waxay ahayd laba arrimood mido waxay ahayd dadkaa walaalaha muslimiinta in laga dhiso oo laga nooleeyo xagga qalbiga kitaabkooda iyo sunnadoodana wax laga baro dad culimo oo ahal wa-ana loo keeno ilaahay subxaana wa tacaala waa noo suurageliyey kutub tiro badan baad qaadateen maalmo tiro badanna duruus baad qaadateen qodobka labaadna wuxuu ahaa oo kulankan muhiimadiisa ka mid ahayd in walaalahana reer maadle iyo walaalahana sida oo kale labada beelood maadle iyo makane iyo wilaayadooda ay wax isku ogaadaan annaga waxaan nahay dad muslimiinah waxa aan matalnaana waa kitaabka alleh iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa aan matalnaa waa dadka qaatay oo aqbalay oo u hoggaansamay amarka alle subxaanahu wa tacaala diintaa alle oo qiimaha badan ilaahayna noo soo dejiyey nebi axmedna noolagu soo dhiibay baa lagu soo duulay ciriya dhulba waa laga soo aaday cadow aad u tiro badan bay leedahay dadka ayada ahalka wa ah oo diintaa u nasab sheegta oo sida dhabtaa u fahmay in intay is arkaan wada tashtaan wax isku ogaadaan ballamaan war ninba qaybta aad ku aadan tahay iyo meesha aad ka joogtid ku aadanow oo ku filnow in la is yidhaahdo baa ka mid ahay dhammaan marka wixii aan u kulannay ilaahay subxaana wa tacaala si qurux badan oo qiimo badan ayuu noogu dhammaystiray qodobada meesha ku qoran oo bayaanka soo baxay oo walaalahanay annaga ee maanta aan isku waafaqnay islana waafaqnay oo beeshu ay soo saartay oo qiimaha badan qodobka ugu horreeyey wuxuu ahaa ilaahay kitaabkiisa in si dhab a loo hirgeliyay tadbiiqiisa guryaheenna inuu ka muuqdo gabdhaheenna inuu ka muuqdo wiilasheenna inuu ka muuqdo masaajideenna inuu ka muuqdo maraakisteenna iyo madaaristeenna inuu ka muuqdo meel kastoo aan ku noolnahay kitaabka alleh hirgelintiisa asaga inuu noqdo waxa lagu kala baxo asaga inuu noqdo wax xaqa lagu kala qaato asaga inuu noqdo wax xaqa lagu doonto waxa aan meesha ku ballannay annaga walaalahana iyo reer maadle wilaayadooda islaamiga iyagu waxaa qodobka ugu koowaad oo ugu muhiimsan kaasuu ah haddii kaa uu hergelo oo uu shaqeeyo macnaheedu waxa weye waxaan noqonaynaa dad guulaystay waxaan noqonaynaa dad ilaahay subxaana watacaala uu macooda yahay waxaan noqonaynaa dad adduunyadooda u hagaagtay tadbiiqa alleh iyo kitaabka ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa oo la tadbiiqay waxaa ka mid ah cadowga ilahay oo la iska dhiciyo cadowga annaga lagu soo duulay waa bani aadam annaga oo kale ah waa bani aadam ilaahay uusan garabkooda ahayn ama murtad ha noqdo ama gaalo asli ha noqdeene waa dad sideenna oo kale ah oo xaawiya aadam ka soo farcamay annaga meeshuu ilaahay garabkeenna yahay ayaga ilaahay garabkooda maaha beelaha maanta meesha fadhiya reer maadle iyo reer makanne waa in kitaabka ilaahay dadkooda waaweyn dadkooda yar yar gabdhahooda wiilashooda guryaha maadle iyo makanne waa inay isu bedelaan maxay isu bedelayaan dugsi qur-aan beeraheenna waa inay isu bedelaan dugsi qur-aan maxaa lagu cizoobaa yaa karaamo yeesha cidduu ilahay karaamo yaa karaamo leh إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلهي سبحانه وتعالى كتاب كان عد بككر يالا مركي أساق قاتان وكتاب إلهي برطان وأي كل غمان بإرك جيا ضد إلهي وكد اللي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بقى إلهي صوت ديني كتب على لو سو ديبي دين بقى لو سو ديبي هذه ردي بقى قريش وضد قيمة بدا تكون نبي كبشي عليه الصلاة والسلام وضد قيمة بدا إله إلهي سبحانه وتعالى صورة وقال لقو سو دجي لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلهي سبحانه وتعالى وحيال بدن كرامات بوحسيي قوم كي يقول لي وكسر بحي أو كذا شيء نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مع هذا عد الديدي أو نبي محمد قرارات الله كتاب قال لنا الديدي مقيم إلهي ومن يهن الله فما له من مكرم عد إلهي إهاني أو أدلي أو كتاب قال لنا الديدي مقيم إلهي إن مركا waxyaabaha annaga iyo adinka maanta aan iska doonayno aan isugu nimid waxaa weeye walaalahana inay casiisiin ku noqdaan inay ku noqdaan dad muxtarimiin ah kitaabka alleh iyo sunnada nabigooda maxamed calayhi salaatu wassalaam marka qodobada ayaga ah oo noo qoran oo adinka aad qorteen oo aan maanta aad siixateen waxaan rabnaa ayaga inaan ku shirkowno kitaabka ilahay oo aan shirkada ku nahay bay ka turjumayaan ayaga inaan ku shirkowno annaga waxa naga go-aanka ah oo wilaayadiina islaamka iyo guud ahaan xarakada walaalihiina ay rabto waxa weeye walaalahana reer maadle iyo reer makanna inay noqdaan qabaaisha soomaaliyeed oo jirto kuwa ugu fiicfiican hadday tahay diin hadday tahay adduun hadday tahay dadnimo see lagu noqon karaa ma laga dhigi karaa iyadoo aan diin la fahmin iyadoo aan diin la baran oo aan dadku ahli diin ahayn qiimo lama yeelanayo waxaan rabnaa diinta ilaahay inaan ku noqonno walaalo allah subxaanahu watacaala dadka kama fiiriyo muuqaalka kama eego ilahay dadka qulubtu ka eega in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay subxaana wa tacaala dadka ma eego siay u eg yihiin iyo siday u labisan yihiin iyo say maal u leeyihiin iyo say dhallinyaro u yihiin iyo say duq u yihiin ilaahay ma eego alla wuxuu eegaa dadka qulubtu ka eegaa qalbiga maxaa noogu jira qalbiga hadduu iimaan ku jiro oo qalbiga maadle iyo makanna iimaan uu ku jiro acmaashooda haddii ay tahay acmaashii nabi maxamed looga dayanay calayhi salaatu wasalaam alla markaasuu aqbalayaa markaasay adduunkana ku barwaaqoobayaan aakhirana janno ku gelayaan waxa aan isugu nimid oo aan doonaynay bay ka mid tahay waxyaabaha ku xusnaa waxaa ka mid ah in badanna aad ka hadasheen cadowga ilaahay in dhinac laga cadowga ilahay in dhinac laga qaato dadka annaga ahalka noo ah oo magaca nala wadaago oo muuqaalka nooga eg oo lahjada nal muxuu ahaa nala wadaago oo jabuutigan meesha fadhiya ay ka mid yihiin inaan baraac ka qaadano inaan ogaano qofka maadla imakana u dhashay ilaahay cadowgiisana garab siiyey inuu cadowgeenna yahay so sax maaha waa inuu noola sinaada kanaba sii darnaada maraykanka etoobiyaanka waxyaabaha meesha noogu qoran bay ka mid tahay yeysan waxaa la yidhi dhuuba dhuubey ma kuu geliyey dhaga ballaar ma kaga bixi ma maqasha ya sideeda warka raggii sheekhii sheekh cabdiraxmaan ay ka mid tahayn ba haddaa si qurxan u sheegay sideeda warku waa inaan fahanno waxa meesha noogu qoran iyo wixii aan ku ballannay ilaahay kitaabkiisa u ahaa ilahay kitaabkiisa marka dheeldheel iyo baanbaan ma ogolo ilahay kitaabkiisa lacib ma ogolo dheeldheel ma ogolo waa in marka annaga iyo adinka aan isku walaalaysano waa in adinka iyo annaga aan ku wada jirno kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salatu ballanka saas ma waxaan warkayga ku khatimayaa allah subxaanahu watacaala marka waxaa jira masaa'ib socda masaa'ibkaas socda waxaa lagu diraa dadku markay dunuubtooday ku timaadaa qof aan waxbaba gelin ilahay muxuu ka rabaa qof toosan oo ilaahay aan ku caasin الله سبحانه وتعالى أدون كيسة ما ظلم يا إلهي وما ربك بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى أدوم الله ما ظلمه حتى أي حمام مغشير أنت الدور اللي كنت جتان بصوب الله وده باري وحلقة لنا وحقنا يعني نجع لك الله سبحانه والله إنا بيرق بيرق لو غلو اللي قسيه إيو هولين وحبا اللي وترين أي حوح وكمي بيها هاي مصائب كوها وين وإلهي سبحانه وتعالى ضدك الظلم قال أو كدره بكمي دي أي حتى وأنا الوسط اللي سمعوا جديد وما أصابكم من مصيرة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير hadda waxaan yaqo arkaysaan ilaahay subxaana watacala wax weyn buu naga celi hadda geeli soo ma dhamaanayo geeli waa dhimanaya hasha ayadoo taagan oo qurux badan oo laban oo hadda caanaha laga lisay ama dhalayso waa dhacaysaa waa la gowracaya ama waa baktinaysaa yaa yeele maxay ku timid musiibo waaye imtixaan waaye imtixaan waaye annagaa dulmi galnay ilaa ilaahay aan u noqonno oo asaga aan u laabanno oo aan u toobad keenno oo aan u isaaqfaarsanno oo asaga aan xusno in badan musiibada nagama tegayso hadda ayaxan waa inaan ilahay u barinno subxaana watacaala dadka muslimiinta ilaahay subxana watacala uu ka celiyo annaga inaan toobad keenno istikfaarta in la badiyo qof walow annaga naga mid waa inuu yidhahdo maxaa kaa dhacday maxaad samaysay maxaad hadlaysay ayaxaan iyo waxyaaba haddii yani faarsalnaa calayhim tuufaana waljaraada walqumala wadafa nimankaas yaa ahan soo wax tabar lama nihin baalkaan hadda dadka ay kari laa yihiin oo beerihii eber ka dhigoo nabaadka baabi'inay kabajaan waaye kabajaan uu leegi ma arkay kabajaan bu horta wax taariikhaya wixii hadda baalka wuxuu u socdaa koofur moogtahay wuxuu ka imaanayaa waqooyiga ka imaanaya in la gidiyaa la damcay qolyaha isku daya inay gidi lama gidin karo in la gidiyo gadaal afkiisa loo jeeda nag waa laga nooga wuxuu u socdaa koofur qadar ilaahay wax soo gaaro arki jiri ma noogu arka horta ya ayax ayax dhaaf ee ayax tag ee la dhaaf ma maqli jirin intaa ma ogiye cid aragtay ma jirta wallahi taariikhda waa lala iyo wax yaqaano allah subxaana watacaala shartiisa hana dhaafiyo masaa'ibka weyna allah naga dhaafo beelaha maadle iyo makanaan walaalaha nahay الله سبحانه وتعالى دين تودا دكي كبروق الله كدغ دد هان اي دوي هان اي دين هان دكي كبروق الله كدغ جهاد كاس ان مانتا كبلان انان غرب يا غاشان او ودا نقدنو kuwi ka rumeeyay Allah ka dhiga annaga idinkaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku difaac Allah ka dhiga guud ahaan dadka muslimiinta ana Allah karaameeyo meel kasto ay joogan mujaahidiinta garab Allah siiyo Ilaahay cadowgiisa meel kasto uu joogo Allah jabiyo Allah subhanahu wa ta'ala taladooda Allah lumiyo toogtooda Allah lumiyo gaadiidkooda Allah baabiyo diyaaradooda Allah soo rido Ilaahay idinkii muslimiintana irtifaaci kor noqosho Allah siiyo ku kitaabkooda ku toosan nabigooda Maxamed ana taa Allah ka dhigo wajazaakumullahu khayran
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaan isla soo gaarnay qaybihiisa dambe waxaan idiin soo wadnaa oo qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan mid ka mid a laashimiinta soomaaliyeed oo tix ka tiriyey dagaalkii dhowaan meel u dhow deegaanka xaaji cali ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ah balse markaan sheekh xasan xuseen aadam oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa wuxuu si faahfaahsan uga hadlay mowduuc muhiim ah oo ku saabsan calmaaniyadda daahsoon ay wadaadaha qaar isticmaalaan haddaba sheekh ayaa inoo sharxi doona waxa ay tahay calmaaniyadda daahsoon calmaaniyada dahsoon ee wadaaddaha ku jirtaa in yaraan ku ishaaro iska ilaaliya barhkiinna inaad qabtaan baa laga yaabaa waa aniga hadda idiin tilmaamayay calmaaniyada dahsoon waxay jiraahdaa shareecadu kitaab iyo qur-aan iyo sunnaba axkaamta si guud bay u caddaysay si guud bay u caddaysay laakiin tafaasiisha iyo furuucda hoose iyo jusiyaadka ku saabsan nidaamka siyaasiga ah shareecadu ma cadayno shuqulna kuma laha wahada kufrun fi اddiin wahada kufrun fi اddiin aad iskaga ilaaliya waa zandaqa iyo kufri iyo calmaaniya dahsoon wey shareecadu maa min ficlin bini aadan iyo makhluuq sameeyo oon shareecadu xukun u saarayn ma jiro wax walboy makhluuqaadku sameeyaan ama addoommuhu sameeyaan shareecada nebi maxamed waa caama cumuumka risalada suubanuhu laba araf bay noqotaa cinda ahli اlcilm cinda ahli اlkufri kama hadlaayo iyo qolyaha culummada ismoodaya xaggana zanaadiqada ah kama hadlaya hawshooda ee masaarida u badan kutubta weliba qoray nabigu calayhi الsalaaة wasalaam risaaladiisu waa caamaة fi اlacyaani caamaة fii xukmi afcaali اlacyaan iska ogaada axad bini aadan ah oo nabiga maalinka la diray ilaa qiyaami saaca uu rasuulku rasuul u ahayn miyaa jira oo nabigu sun u ahayn maalinkii suubanaha la diray calayhi salaatu wasalaam ilaa qiyaami saaca cayn iyo shaksi imanaya oo rasuulku uusan rasuul ahayn oon loo dirin miyaa jira haddaad tidaa rasuulku ummadoo dhan baa loo diray innii rasuulullahi ilaykum jamiican laakiin cabdiraxmaan iyo aw xasaan nabiga looma soo dirin ma gaal baa tahay mise muslim baa tahay ii jawaaba intaan cishaha la gaadhin aan kala baxanay warkiinnaha muugta wuu issaaran yahay kaa maxaa loo yaqaanaa waa cumuumu risaalati rasuuli calayhi الsalaau wasalaam he cala alacyaani wاlafraad maa min fardin min albashar ou rasuulku sowna ahayn rasuul iyo nabi ninkii yidhahda axad min aadanka ka mida iyo fardi iyo طaa'ifo iyo koox ka mida nabigu ma xukumo rasuulla ooma aha waxaad tidhahdaa waxaan kitaab rabbi ku marahay inaad gaal tahay ku dhaaro waxaadna tiraa aakharana anaa u qaawan hadduu doono wadaadkii reer muqdishaa kugu kaco hadduu rabo way fahanteen banu malay ayib maxaa ii soo hahay waxay la mid taha taasoo kale inaad tira ilahi subxaana wa tacala uunku dham asagaa abuuray allahu khaaliq kula shay laakiin waxaad tiri sheekh cabdiqaadir muuse abuurin maxaa tahay waxaad tihi ilaahay uunku dhan asagaa abuur laakiin nebi maxamed muuse abuurin baa tiri maxay nabigu waaba ka weynaya wax la abuuro adoo marqaasana ooyaho tusbax wareejinay xukunkaadu muxuu yahay yacni waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waa caama laa taqbalu takhsiisa min xayu alafraad walashkhaas intaa miyaad fahanteen inta haddaad fahanteen dhan kale aan kugu dhiga barka dadkii loo soo diroo dhan nabiga ee tidhi haddii nin laga reebo waa lagu gaaloobayaa dadkii loo soo diroo dhan afcaashay samaynayaan nabigu qaybna wuu xukumaa qaybna ma xukuma ninkii dhoor waa gaalkae la soco miyaad fahamteen hadda waxaan ka hadla saan wax idinku sheeg garan maaye may tidhaahdeen uunkaoo dhan nabigu waa loo soo diray bini aadan oo dhan asagaa rasuulku u ah shareecadiisuna way laasamaysaa ninkaan nabiga rumayn raacinna waa gaal ma tidhaahdeen dadka oo dhan falkay samaynayaan duunyo iyo aakharo wax walbay ku hadlaayaan wax walbay ku aqdaamanhayaan qayba ka mida shareecada nabigaa xukunto laga qaadan qaybna laga qaadan maayo caqli iyo howlo kaliya laga qaadan tajaarib ninka yidhaahda gaalgeysa waaweyn iyo ku dhaaro anaana ugu qaawan aakharo miyaad fahamteen warka asaga hadalkaa miyaad fahamteen soomaaliya mise maydan fahmin faahfaahintiisa xilli kale iga suga in sha allahu tacaala baabu tawasuطi fi اlqira'ati fi الsalaati idan intaa dambe ninkii diida waa maxay waa calmaani calmaani dahsoon weeye ninkii wax kala reeba oori juز'iya qayb baa shareecada laga qaadan qayb waa calmaani dahsoon shareecadu meeshan ma tafsiilinin si guud bay u sheegteen waa calmaani dahsoon shareecadu axkaamta qaybna si faahfaahsan bay u sheegtaa qaybna waxaa laga qaataa qawaacidda guuda shareecada hal juزiyo maa min naazila maa min juزiya aqalu اlأجزاء bal juزء laa yatajaزa oon sharcigu u xukunayn ma jiraan إma binasin khaasin wa ima biqaacidatin khaasa biqaacidatin caama shaafici fi اlأm fi الrisaala muqadimaad muxuu leeyahay wax shareecadu ay ka tagtay ma jiro kitaabka rabbi baa tuse wax walba ima nasan aw istimbaaan marna wuxuu dhaha imaa nasan aw dilaalatan ardaygiisii bilwaasita أبو عمر أبو العباس بن سريج عفوا أحمد بن عمر بن سريج كتاب كيسا الودائع لمنصوص الشرائع وحيري ما من حادثة والناس إلى قيام الساعة إلا والقرآن بينه إما بالاسم أو بالمعنى شوف هذه الدقة إما بالاسم أو بالمعنى كآخرية كتاب كيسا آخر كيس هذه دين المسلمين وهي وخلافنا كما جروا نمان عبي فلسفة أي ودين عبد الح- عبد الحميد متولي إيو عبد العالي السعيد إيو شيطانك إيشك محمد إيشك ودادكي معوها شيطانك يحيى قرابة هاي سليم عوا سليم عوا عيدن كيسي كوا كفر ودان هكو خلدومنا كو خلدوم ودادا والله ما أركب أنت متجه هيو داع هاي سكيل عليه وقال لك سواوين علمانية قرصون oo dahsoon iyo mid diiran diiran oon dir lahayn midka midda diiran baa kuu dhaanta calmaanadeeda dahsoon waa idiin sheegta diiran waa maxay waxay ku leeyihin shareecada nebi maxamed waxaa loogu talagalay akhlaaqda cibaadaadka caqaa'idka masaajidda oo laakiin nidaamka siyaasiga ee dowladaha lagu maamulo laga qaadan maayo marka taas waa calmaaniya diiran مسائل الروح قيبية هو سنة إلى قيبا شرعه حكم باجرة وأن لقى قضايا لا من قواعده ولا من نصوصها التفسيرية نوا علمان الدهصون اسك إلى ها خالد منا جميع الأعيان وملزمون بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام جميع أفعال العباد وأقوالهم ومحكومة بشرع محمد صلى الله عليه وسلم نينك ديدنا قال وهي مسلم معها hadduu dana wadaad koofiyad weyn ha noqdo yaan laydin dagin iyadoo faahfaasadii rabbi igu simo mar baan sharxi doonaa
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay welina waxaad dhagaysanaysaan raadiyaha alfurqaan mid ka mid a laasheemiinta soomaaliyeed ayaa waxa uu tix ka tiriyey dagaalkii toban maalmood ka hor ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ah deegaan u dhow xaaji cali oo hoos taga degmada cadalle dagaal ba-an oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ah kaasoo gaadiid gaashaaman iyo hubba looga furtay ciidamada dowladda federaalk ah saddex waal xaale goyn ku taal saddex waal xaale goyn ku taal hobalayay hobe allowsayees gaclooda ee rabbigay gacan u doogta alloow yaa ka gaar baxa sharcigu wuxuu gariifaayo gasha seefta yaa kala baxa aree gaar isula jeesta alloow yaa nin gaalaya nin wada gooni ka ahaada inkastooy gurguriyeen carrada gadama doonaane galaabtiisa jimcaad wixii ka dhacay geel gubagihiisa gaadiidkii laga soo furtay iyo geesinimadiinni waa gool islaamkuu dhashay oo gelaya taariikhde gumaysiga dalkan soo mariyay oo lagu garaafoobay gu'yo dayr haddii laygu sino kala magaaraaye markuu geelu baabuurahay lala galaansaayay ee gurigaha bihi lahay lagu gerqaadaayay gabiyo isbaheestaa bulshada gool u dhaliyeen gobonnimada soomaaliduna goor dhow ma ahayn annaa waxaan go'aansaday inaan gabay ku soo sheega gabinkow caray dhala dadkuna wada gacloonaayay gaaflanay u doorteen inow haqa ku geedeeyo haddou soo go'aamiyey inaan gabay ku soo sheego aan soo gulxama geesiya garab la siiya saddex waal xaale goyn ku taal saddex waal xaale goyn ku taal iyo saddex kaalan gaardha saddex waal xaale goyn ku taal anago iyo saddex kaalan gaardha saddex waal xaale goyn ku taal nimanka midda qabsaday midda qabsata lama mooga in geelgub lagu gaasiiro in geelgub lagu gaasiiro god loogu shaqaalaan gaardha ingeelgow loogu
ayaka god loogu shaqaalaan gaardha ingeelgow loogu midda kale midda kale in gobolkoor la gowraco in gobolkoor la gowraco gaadiid laga furtaan gaardha in gobolkoor la gowraco oo gaadiid laga furtaan gaardha in gobolkoor la gowraco midda kale gafuurka ciidiin loo gelsho gafuurka ciidiin loo gelsho dibir garabjaf la yidhaahaa jirta gafuurka ciidiin loo gelsho gafuurka ciidiin loo gelsho manka la soo garabjafaan gaardha gafuurka ciidiin loo gelsho ayaka la soo garabjafaan gaardha gafuurka ciidiin loo gelsho ayaka la soo garabjafaan gaardha gafuurka ciidiin loo gelsho muslinka muslinka waxaan ugu baaqahoon ugu dabamarihaa horta howno gaalyanin gaalwaado howno gaalyanin gaalwaado asugu ku guuba guuryahaan lahayn howno gaalyanin gaalwaado gooba ku guuba guuryahaan lahayn howno gaalyanin gaalwaado asiga ku guuba guuryahaan lahayn
intaas ayaan dhegaystayaal kuu soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo caawa aad dhegaysateen barnaamijkan mid lamid ah intaan dib ugu kulmayno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
السميع هو السميع